maamulka gobolka banaadir ayaa ka daafuray ololaha ilaalinta deegaanka iyo cagaarinta magaalada muqdisho ololahani ayaa ah mid lagu ilaalinayo bilicda magaalada muqdisho waxaa ka qaybgalay ololahani xubno ka socday maamulka gobolka banaadir agaasimaha waaxda biyaha iyo deegaanka cimilada gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir hani cali xasan agaasimaha biyaha iyo deegaanka cimilada gobolka banaadir ayaa ka warbixisay ololahani iyo muhiimadda uu leeyahay waxaa maanta daafureynaa ololaha ilaalinta deegaanka iyo cagaarinta caasimadda waxaan rabnaa si wadajira inaan ugu qayb qaadano badqabka deegaanka iyo ilaalinta deegaanka waxaan samayn doonaa ololo loo quseeya oo ilaalinta deegaanka iyo cagaarinta caasimadda waxaan faraynaa ganacsatada iyo isbitaalada iskuullada inay isticmaalaan caaga si loo ilaaliyo badqabka deegaanka gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir cabdimaajid daahir aadan ayaa isna dhankiisa sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid walba oo samaysa wax sharciga ka baxsana waxaa la farayaa dhammaan ganacsiyada dukaamada kule magaalada inay soo gataan caagagta qashinka hortoodana dhigtaan si loo ilaaliyo badqabka deegaanka maanta kadib lama aqbali doono dukaan aan hortiisa oolin caagta qashinka kuwa waaweyn nooca la rabana waxaa idiinsoo gudbin doonaa idinsoo gaarsiin doona waaxda howshan mas-uulka ka ah ee ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada haddaba muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa la faraya inayna la ilaaliyaan badqabka deegaanka ololahani ayaa la filayaa inuu wax badan ka bedelo bilicda magaalada muqdisho